waxaa maanta guud ahaan laga ciidayey dunida islaamka ismaamulka wajeer deegaanada kala duwan ayaa laga dukaday salaada ciidda barxadda weyn ee qoraxey ee magaalada wajeer ayaa waxaa isugu imaaday boqolaal shacab ah kuwaas oo ku oogayey salaada ciidda fagaaraha weyn ee qoraxey qaar ka mid a shacabka magaalada wajeer ayaa dareenkooda inala wadaagay ee ku aadan maalinta farxadda ee ciidul adxaaga مبارك كنتوا أنتم بخير إن شاء الله من الفائزين من العايدين dadkeena xujaajka oo ah, xaramka ku maqalna insha allah khayr baan u rajaynaynaa inay safar nabada ku soo laabtaan dadkeena reer wajeer inay maanta ciidaan ciid faraxsan lagu ciido ilmaha iyo xaasaska iyo ciyaalada la tixgeliyo waqti fiican lala qaato Ee, halkan waxaan hambalyo ciid ugu diraa dhammaan shacabka muslimka meel walba ay ku nool yihiin qaas ahaan ee, ummadda reer wajeer waxaan leeyahay farxad ku ciida ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak waxaan ku ciidnay corraxay alxamdulilaah waxaan leeyahay ciid wanaag ciid wanaagsan muslimiinta dhan waxaan leeyahay rewajeer iyo muslimiinta dhammaantood waxaan leeyahay ciidukum saciida ku cum- saciida wa cumrukum baxdada ayaan leeyahay insha allah een, eh, ciid wanaagsan wajeer ciid wanaagsan ciid wanaagsan wacan maasha allah ciid wanaagsan aad waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa shacabka muslimiinta dhammaan khaasatan shacabka rewajeer waxaan leeyahay ciiddan ciiddeeda ilaahay nagu gaarsiiyo nabadqab bashbash iyo barwaaqo culamaauddiinka ismaamulka wajeer oo halkaasi ka hadlay ayaa shacabka ugu baaqay in aysan siyaasiyiintu ka qaadanin lacagaha ay doonayaan in ay codadkooda ku helaan wakhtiga siyaasadda ee lagu jiro dadka siyaasiyiinta dad waxaa jira x- guru xaggana lacag ka cunaan xaggana lacag ka cunaan lacagta siyaasiga laga cuna aad dooranaynin aakhraba lagu qabsani waa lagu qabsani waa xaaraan wallaahi inaada tegaynin jannada ilaahay adoo lacag nimaada dooranaynin waan ku dooranay lacag uga cunay ninaad dooranaysa wax sii nimaada dooranaynin waxba lacag ha ka cunin lacagtaa waa dayn nin dayn lagu leeyahayna jannada ilaahay maba galaba dhanka kale mas-uuliyiinta xilal doonka ayaa loogu baaqay in xilka ay si wanaagsan oo ay shareecada islaamku ogoshahay ay ku raadsadaan waxaan leeyahay dadka ee, walaalaha ah oo doonaya arrimahaas ee murashaxiinta war ilaahay ka yaaba subxaanahu wa tacaala waxaad ogaataan midda kale oo raacina waxa waaye war lacagtan faraha badan oo kaambeenka lagu bixinaya ilaahay waa idiin ciqaabaya ajar iyo xasanaadna kama helaysiin waxaad bixinaysiin qiyaamana waa xisaab baa idin dheer tahay xoolahan lagu bixinaya waa mubadarnimo waa safiihnimo war gaariga aad wadato haddaad siyaasi tahay ama gabana rab ama senator rab ama m b rab ama wuman reeb rab ama county reeb rab war waxaa dooniba rabe gaarigaad wadato dadnimadaada in lagugu doortaa la rabaa mooyaan muusig laguguma dooranayo muusigna ruux raga kuma noqonaysid maanta oo dhan haddaan ku ammaano oon muusig kugu ammaano waxaa tahay unbaad tahay maoliga ma noqonaysid marka waxaan rabnaa walaalayaal waxyaalaha iyaga aana dad islaam aan nahay inaan iska dhaafno dhibaato ayaa jirta maanta waxaa ka mid ah mas-uuliyad darrada a- maanta ka jirta magaaladeenna muusika lala dhex mari lahay sidii sheekh hadday sheegay masaajidaan ka tukan laannahay muusika ay garaacayna min hala doorta leh ilaahay idiinma sahlaan leennahay kuwa muusikada nagu garaacaya waxba idinkama qarinayno haddaa joogaan iyo hadday maqan yihiinba kuwa muusikada magaalada ku dhex garaacaya oo dadka isbitaallada ku jira ay ka hurdi laayihiin oo carruurta yar hurdada ka kicinaya oo masaajid ilaahay aan ka tukan laannahay ilaahay waxaad doonaysaan idiima sahlo gacantiin allaha ka bixiya waxaad raadinaysaan si kastaba ha noqotee waxaa maanta laga ciiday dunida islaamka iyadoo ismaamulka wajeer laga dareemayey maalinta ciidda ee ciidul adxa cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer